alkataib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal kooban oo soo bandhigaya sida uu dhacay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka sumadaale ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe muuqaalka ayaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aroor hore weerar xooggan ku ekeynaya askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaankaasi waxayna rasaastu haleeshay qaar badan oo ka mid ah ciidanka kuwaasoo meydadkooda looga cararay goobta dagaalka muuqaalkana lagu daawan karo sagaal iyo toban askari ayaa lagu dilay weerarkan toban ka mid ah ayayna dowladda federaalka uga carartay fagaaraha dagaalka kuwaasoo kol horeba meydadkooda lasoo bandhigay haatanna filimka lagu arkayo iyagoo si toos ah loo tooganayo qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku socdaalaya gudaha deegaanka sidoo kale waxaa lagu arkayaa hubkii ay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka soo furteen askartii dowladda federaalka ee ay weerarka ku qaadeen hubka ayaa isugu jira noocyo kala duwan waxaana ka mid ah qoriga loo yaqaan dabaminshaarka ama b k m-ka r b g-ga iyo sidoo kale qoriga a k forty seven-ka waxaa sidoo kale wehelisa rasaas